sidoo kalena aayadda qur-aanka faqsiluu wujuuhakum wejiga qaabka loo mara rasuulka ayaa caddeeyey waxaana ka mid a istinshaaqii istinsaarkii calaa ayi xaal sandaarsiga iyo biyahoosanka laga yeelaa xukunkoodu xadiidka markaynu qabanno waa sunna wey haddii waajibta rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u caddayn lahaa ta'khiiru lbayaani can waqti اlxaajati laa yajuus waxa kale xadiidka aynu ka qaadanaynaa sandaarsiga in biyihii labada dul laga yeelay biminkaray waxaana saa sunnaha kusoo aroortay gacan keliyunbaa lagu mar keliyunbaa sandaarsiga waxa weeyaan luqluqashada iyo sandaarsiga loo qaybinaya oo luqluqashadiina gaar laga dhigi maayo sandaarsigiina gaar laga dhigi maayo marka biyihii qofku uu soo daro waxa uu marka waxa weeyaan biyihii afka iyo sanku buu qaybinaya barhna afka ayuu ka yeelaya barhna sanka ayaa uu ka yeelaya bikurfatin waaxidatin mar keliya oo marka uu soo darsada wey ayuu kala qaybinaya oo waxa weeyaan afkiina yani luqluqashadiina saddex gaara ka dhigi maayo sandaarsigiina gaar ka dhigi maayo waa uu qaybinaya imaamu maalik raximahullah waxa laga soo wariyey inuu yidhi marka waxa waa makruuh in gacanta waxaan ahayn qofku ku sandaarsado gacanta waxaan ahayn gacmihiisa waxaan ahayn ku sandaarsado waa makruuh yani sankii oo ula galo marka waxa weeyaan biyihii oo kale intuu afkii sanka oola galo deetana saa usoo jiido biyihii waa makruuhu likawnihi yushbihu ficla daaba xayawaanku siday sameeyaan ayaa uu shabahaya marka caynkaa samayn maayo caynkaa yeeli maayo in caynkaa sameyna waa makruuh yuuli sida mustacabkiin waxa weeye an yakuuna bilyusra gacanta lagu sandaarsanaya inay noqoto gacanta bidix saa daraaddeed baa imaamu nasaa-ina u baabaystay cali bin abi aalibna marka waxa laga wariyey xikmadda ku jirta waa maxay sandaarsigii laba arrimood weeyaan arrinka kooda waxa wey atandiif nadaafad oo qofku markuu biyihii sankii uu ka yeelo nadaafad baa ku jirta oo waxa weeyaan wixii halkan yaalay oo dhan baa markuu soo soo fiifsado soo wada baxayo soo raacaya biyihii deetana meelihii neefsashadu ay maraysay oo dhan baa wanaagsanaanaya oo de halkan wuu ka neefsanaya qofkii markuu fiifsado ilaa biisanku geliy soo fiifsado wixii meelahan ku jiray oo dhan baa soo baxaya marka nadaafad waa ku sugan tahay arrinka labaada ku jira waxa weeye shaydaankana waa lagu eryaya dardu dardun lishayaan sandaarsigu waxau eryayaa shaydaanka waayo bukhaari waxa ku sugan min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu marfuuca ida istayqada axadukum min manaamihi markuu midkiin hurdadiisa uu ka tooso ee uu marka uu ka kaco dabeetana uu weysaysto yani uu doono inuu weysaysto falyantasir halaaa faina ashayطaana yabiitu calaa khayshuumi saddex jeer ha fiifsado oo markuu sandaarsado intuu sandaarsado ha fiifsado faina ashayطaana yabiitu calaa khayshuumihi sanqaroorkiisa ayuu shayطaanku ku baryaa markaa marka biyihii sanka aad ka yeeshid ee aada gelisid shaydaankina waa ka cararaya meesha shaydaankina waa ka baxsanaya marka shaydaankina waa ereyaya saasoo kale wa baaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam sandaarsi ku xeel dheerow oo si fiican u sandaarso ilaa inaad sooma tahay mooyaane haddaad soomata waxa laga yaabaa biyihii inay sanka afka ay galaan oo saa calooshii ku gaaraan deetana soomkii buu jabo markaas waktigaad sooman tahay mooyaane marka aanad soomanayn sandaarsiga ku xeel dheerow oo si fiican sanka biyaha u geeyay labada arrimoodba waa faa'iidada uu leeyahay istinshaaqi waxaa kale xadiidkan otusanya waman istajmara waa arrinka labaadu ka warramaya waxa weeye istinjadii dhagaxi lagu istinjoonayey waana laga yaabaa inuu marka axaadiisa dambe inuu nagu keeno dano baabulistitaaba uu baabaysan doono istinjaa istijmaar waman istajmara qofku horta wuxuu mukhayar u yahay inuu yacni biyo ku istinjoodo iyo inuu dhagaxaan ku istinjoodo khiyaar buu leeyay dhagaxna waad ku istinjoon kartaa biyana waad ku istinjoon kartaa labadaba adigoo biyihii helaya oo isticmaali karayo xanuun kuu diidaya uuna jirin baad dhagaxii isticmaali kartaa la mid maaha sida weysada oo kale weysada markaad biyihii aada weydid ama sidaasoo kale waxa weeyaan xubnihii la meydhayay ee xanuunsanayaan waad gebagabaysan doontaa oo tayamum baad la iman doontaa laakiin istinjadu la mid maaha adigoo biyihii helaya marka ways waysadii adigoo biyihii helaya isticmaali karaya ciid kuma gebagabaysan karaysa laakiin istinjadu caynkaa maaha yacni mukhayar baad u tahay inaad adigu biyihii oo halkan ku yaala dhagax aad ku kaaftoontid iyo inaad biyihii isticmaashid labaduba waa waad kala dooran doontaa uun ay ku banaantay in la jamciyo ahlu cilmigu waa sheegeen waxay idhaahdeen in la jamciyaa way wanaagsan tahay oo culimada qaarkood waxa waxaa fadli badan in dhagaxii biyihii la jamciyo oo laisku daro oo qofku marka hore intuu dhagaxii gudusan jido dabeetana uu biyihii ka dambaysiiyo culimada qaar kamid waaba diideen sida sheikh albani oo kale raximahullah wuxuu leey israaf baa ku jira oo midun baa lagu kaaftoomaya ama biyahaad ku kaaftoomi doontaa ama dhagaxa ayaad ku kaaftoomi doontaa labadaasi haddii la jamcin waayo keebaa fadli badan qole waxay idhahdeen biyaha fadli badan oo wanaagsan in lagu sinjoogo qole waxay dh mayana ee dhagax ayaa wanaagsan oo dhagax iyo biyaha waxaa ka fiican dhagaxii in lagu sinjoogo labaduba waa jiraan calaa ayi xaal qofku mukhayar buu yahay ku marka waxa weyaan isagu oo isticmaalay dhagaxa marka lagu sinjoonayo sida aynu sheegnay laba arrimood ba la doonaya ko in horta wit saddex dhagax waynu ka yaraanin culamada qaar kamid halaaa masaxaat bay yidhaahdeen haddana la halaaa masaxaat waxaa ka dhalanaysaa in dhagax keliya saddex meelood saddex maalan hal dhagaxoo keliya saddex daraf leh in saddexdii masaxaadba ay kusoo xasilayaan marka hadduu hal dhagax oo keliya ku sinjoodo uu saddex jeer uu ku masaxo oo saddexdii masaxaad ay soo xasilaan maxalkiin uu saa ku daahiroobo bay yidhaahdeen waa soo xasilaysaa waxa weeyaan istinjadi waa istinjoodoy ninkaasi wey laakiin sida saxiixii sawaabka waxa weeye saddex dhagax wax ka yar lama ogola siduu nasku uu sheegay halaatat axjaa saddex dhagax buu qofku ku sinjoonayaa saddex masaxaad maaha waa saddex dhagax wey saddex dhagaxna ka yarayn maayo inuu ka badiyo un mooyaane wuxuuna ka badin karaa marka uu qofku arko inay u baahan tahay meeshan uu daahirinayaa in loo ziyaadiyo dhagaxaantii oo weli nijaasi meeshii ay ku taallo saddex dhagax way noqotaa hadduu qofku markaa uu witreynayana hadduu witrigu ka dhigayana waa ka badinayaa un witri cafwan haddii markaa uu doonayo inuu ka badiyana waxa uu ka dhigayaa un witri yacni saddexdaas hadduu israa ka badi shan buu ka dhigi doonaa hadduu israa kasii badina tiro kale dhawan buu kusoo gebagabaynaya arrinka labaad ee la doonaya waxa weeye markuu dhagaxii ku sinjoonayo meesha uu ku daahirinayo waa inay dhagaxaantani ay daahirisaa oo ay nadiifisaa meeshii meeshii weli aan daahir ahayn oo nadiif aan ahayn ka tegi maayo dhagaxi waa ziyaadinaya saddex dhagax buu ku sinjooday wuxuu arkay marka waxa weye weli inaanay daahir ahayn waa ka ziyaadinaya oo shan buu ka dhigi doonaa wuxuu arkay weli inuu u baahan yahay inuu kordhiyo toddobuu ka dhigi doonaa wuxuu arkay weli inuu kordhiyo inuu baahan yahay sagaal buu ka dhigi doonaa marka maxalkiina waa in la daahiriyaa ko yani meeshii nijaas ay ka soo baxday waa in la daahiriyaa laba waa in saddex dhagax aynay ka yaraan istijmaarku marka waa sidaa wey arrinka saddexaad ee xadiidku uu tilmaamaya waxa weeye guslu lyadayni qabla idkhaalihimaa fi linaa inta aan gacmihiiba la gelinin biyaha in la maydho in la maydho oo qofku markuu hurdada kasoo tooso markuu hurdada u kasoo tooso weeyaan sideedaba qofku inuu labada gacmood intuuna weelka gelin inuu maydhaa waa sunna wey waa fiicanta waa sida wanaagsan inuu gacmihii dhex geliyaana waa karaahiya wey isagoo soo jeeda oo aan hurdinba marka uu soo tooso ee hurdo u kasoo tooso gacmaha waa inuuna gelin weelka gacmaha waxaa looga jeeda labada kaf labada la meedhaya waa intaa weeyaan kaf kafaynkaas yaa loogala jeedaa marka intuuna gacmaha biyihii la dhexgelin weelkii uu ku weysaysanayay ama uu ku meedhanayey intuuna biyaha gacmaha intuuna la gelin waa in labadii gacmood uu maydhaa ciladuna waxa weeye liana almar'a laa yaclamu ayna baatat yaduhu ayna baatat yadaahu labadiis gacmood meel ay ku banayen ma garanay sidaa daraaddeed waa inuu maydhaa halkan laba arrimood bay ka hadleen ahlucilmigu arrinta koowaad waxa weeye sababta layidhaha loo meedhaa waa maxay sababta layidhaha loo meedhaa labadii gacmood waa maxay cilada la leeyaha loo meedha ma tacabudi baayo wayna lagu addoonsaday mise waa marka waxa weya ayru macqulat macna macnaheedu waa la fahmaya mise lama fahmayo oo waa tacabudi ahlu cilmiga qaar kamid waxay idhahdeen waxa weeyaan ciladu waxa weeyi waa macqulat almacnaayo waxa weeyi gacantiisu meelay ku beriday lama garanayo oo jidhkii bay dawaafaysaayoo waxaa laga yaabaa meelaha nijaaso kaleba inay martaba gacantiisi welibana qofka waxay dhahen waxaa loogala jeedaa istijmaarka sameeyey dhagax ku ismijooday dabeetana seexday dabeetana laga yaabo inuu jidhkiisi dhidid u sameeyey dabeetana gacantiisa waxa laga yaaba inay marto meeshii uu dhagaxa mariyo ku ismijoodayo oo dhididkii iyo wax laho dabeetana nijaas baa laga yaba ina soo qaadataba marka gacantii oo nijaas leh inuu weelka dhex geliyo maaha hadduu weelka dhex geliyo weelka biyihii waa nijaasoobayaan sidaa daraaddeed baa loo diiday bay yidhaahdeen lafdiga macnaha noocaasoo kale ah waxaa markaa culamada qaar ka mida waa diideen waana bushiyeen waxayna yidhaahdeen ciladu waa tacabudi wey waana lagu addoonsaday uun haddaa la yidhaahdo waa caynkaasi waxyaaba fara badan ba ka dhalanaya sidaa daraaddeed baa lafdi kale oo ibnu khusayma uu soo saariyo kayrkii waxaa ku jirtay yani ayna baatat yaduhu minhu ay min jasadihi qofkii garan maayo gacantiisu halkii jidhkiisa ay kaga beriday keliya maaha meeshii waxa weeyaan istinjadii uu ka istinjooday amaba dhagaxa ku mariyey ama uu biyaha mariyey xubnaha loo malanayay in nijaasu ay ku badan tahay oo kale maaha halkaas jidhkiisa oo dhan meelay kaga beriday lama garanayo marka kaas wuxuu ku tusinayaa in waxa weeyaan ayna micnu ahayn nijaas meel nijaasna laga yaaba inay marto taasi waa qodob haddii markaa la yidhaahdo sidaa hore haddaynu qabano la yidhahdo waxa laga yaabaa in nijaas gacantay soo qaado de qofku maradii ku sexdayna waxaa la odhanayaa iska maydh oo nijaas bay noqon kartaa elen waad ku dhididaysaa waxaa laga yaabaa boodyadaadii iyo jidhkii meelaha xubintii taranka ku dhaweed oo kale inay dhidid iyo xasintu gaadho dabeetana waxa weeyaan lagu yidhahdo halka iyadana waa inaad maydhaa waxaaso dhan ba ka laazimaya laazimka noocaasoo kalena lama odhanayo oo la odhanaya qofku maradii nadiifta ahayd ee ku seexday iyadoo wax nijaasi inuu ku arkin iska maydh la odhan maayo maanaa jidhkii o dhan ba iyaduna martay maadaama jidhkii ay martay dee meeritaanki ma soo xasilayo marka waa sidaas oo kale cilada loo leeyahay hala maydho gacmahan waa tacabudi uun wayna lagu addoonsaday maadaama addoonsi ay tahay waynu meedhaynaa un rasuulka calayhi salaatu wuxuu yihi maydho waynu meedhanaa sababtuu yihi meedho waa maxay allahu aclam ilaahay baa garanay ilaahay baa garanay marka axkaamtu waa noocaas o kale qaarna waxaa laga yaaba wixii in la fahmo shaygii lagu faray ee laguhi waxaa yeel ama wixii lagu diiday waxaa iska daa cilada ku jirta waxaa laga yaabay inaad gaadhid oo aad fahantid waxaa kala suurtagal inaad fahmi booy marka adugu haddaad fahantid iyo haddaanad fahmin labadaba waxaa lagaa doonaya inaad hogaansantid od ilaahay subxaana watacaala amarkiisa aad u hogaansantid waxyaaba fara badan baa ka mid a waana laga yaaba qaar badan ka mid markaa inayna soo mari doonaan marka taas waa taa arrinka halkaa waxaa kale ku jirta haddii la yidhaahdo gacantii nijaas bay soo qaaday qowlkaa markaynu qabanno biyaha gacanta la gelinayaa biyahaas way nijaasoobayaan haddaa gacanta la geliyo haddii waxa weyan aan la midhin intaan biyaha gacmaha la gelin ka hor biyahaas waayo gacan shay nijaas sitabaa biyihii la dhex geliyey markaa biyuhu way nijaasoobayaan biyuhu haddii ay yihiin biyo yaro kooban hadday fara badan yihiin ayagu nijaasoobayaan biyaha badan ay isku waafaqsan yihiin ilaa awsaaftiisu ay isbedesho innijaas lakin biyo markay kooban yihiin ma dabad yaro ku jiraan oo kale ma baaldiga oo kale deetana uu gacmaha geliyo ahlu cilmiga qaar badan kamid waxay leeyihiin waa ay nijaasobayaan maadaama gacanta markaa nijaas ay sidato haddii la yidhaahdo gacantu waxa ay soo qaaday nijaas maahe waa tacabud arinku waxba markaa biyihii yeeli maayaan inkasta oo xaafidku uu sheegayo biyaha haddii qofku gacanta dhex geliyo inay culimmadu ay sheegaan inna biyihi waxba ayna yeelaynin biyihii waxba inayna yeelaynin gacanta la dhex geliyay laakiin ay tahay ka hor inu markaa u mero taasi waa qodob qodobka kale ee halkaas waxa weeyaan uu tilmaamaya waxa weeye hurdadima waxay gaar ku tahay habeenkii mise maalintii hurdaduma waxay gaar ku tahay habeenkii mise maalintii waa laba qowlo culimadu leeyihiin jumhuurulculamaa waxay dhahdeen habeenii maalin waa isku mid qofku hadduu seexdaba hadduu maalintii sexdo habeenkii seexdo waa isku mid waxaana ayna tusinaysa cilada midkiin yani garan maayo ayna baatat yaduhu fa ina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu tacliilka noocaasa wuxuu kutusinayaa hadduu habeenkii seexday hadduu maalintii socday inay isku mid u tahay laakiin imaamu axmed isagu wuxuu leeyahay lafdiga baytuutada waxaa lagu isticmaalaa habeenkii marka waa habeenkii oo keliya un laakiin marka tacliilka la eego sida jumhuurtu ay leeyihiin waxa weeyaan habeen maalin labadaba waa shamilsanaya waana sidaa saxiixa weeyaan gacmaha in la meedho intaan la gelin weelka ka hor waajiba mise waa sunna weeye jumhuurku waxay ku tegeen yani in badan ahlucilmiga waxay ku tegeen inay sunno tahay qolna waxay idhaahdeen waa waajib in marka waxa weeyaan gacmihii la meedho waana sida saxiixa waayo rasuulku waa faray calayhi salaatu wasalaam in gacmihii la meedho intaan weelkii la dhex gelin wuxuu sheekhu raximah llah can abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nebiga ilaahay qaala wuxuu ihi laa yabuulanna axadukum fi lmaai aladii laa yajri laa yabuulanna yunaku kaajin oonaku kaajin axadukum midkiin fi lmaai aladii laa yajri biyihii aan dareeraynin uma dabeetana yaktasilu minhu dabeetana uu biyihii marka waxa weeyaan ku kaajay dabeetana ku meedho yani biyihii kukaajay buu ku meedhanaya walimuslimin laa yaktasil axadukum fi lmaai daa'im biyihii fadhiyey midkiin yuuna ku meedhanin wa huwa junubun isaga oo jinaabaysan yuuna ku meedhanin xadiidkii bukhaari iyo muslim baa soo saaray laa yabuulanna axadukum fi lmaai aladii laa yajri laadu waa la annaahiya micnaheeduna waa taxriim bay kutusanaysaa laa yabuulanna yuna ku kaaji yuna ku kaaji taxriimu lbowl fi lmaai araakib alladii laa yajri wuxuu fasirayaa biyahaan soconaynin biyaha raakidka ee fadhiya alladii laa yajri biyahaas oo aan dareeraynin oo aan soconaynin waa biyaha fadhiya marka waxay tawkiid u tahay amaba tafsiir ay u tahay almaa alraakib addaa'im biyihii fadhiyey daa'imka ahaa ee aan dhaqaaqaynin aan soconin biyahaasi ayay markaa tafsiir u tahay uma yaktasilu uma yaktasilu waa waxa weeyaan waa la godaya ahlu cilmigu kale halka xarakada waa isku khilaafeen qole waxay waa la reebayaa waxaa banaan in la reebo uma yaktasil oo lagu cadfo marka waxa weya laa yabuulanadaas laada naahiyada ah waxaa kala leeay uma yaktasila waa marka waxa weya an mudmaraa meesha marka lagu nasbin doonay an yaktasila waa markaa khilaaf ku jira laakin uma yaktasilu waa isku waafaqsan yihiin in laamka la godayo uma yaktasilu minhu ay uma yaktasilu fiihi inuu ku maydho yani inuu biyihii marka waxa weyaan intuu ku kaajo dabeetana inuu biyaha laftoodii marka dambanaha marka dambana uu ku maydho biyihii kukaashumu haddana dib ugu meedhanaya abu hurayra la weydiye radia allahu canhu xadiidka warinaya muxuu yeelayaa baa la yidhi qofkii laa yaktasilu axadukum laa yaktasil axadukum fi lmaai daa'imi wa huwa junub waatan loo diiday qofka isagoo jinaabaysan inuu marka waxa weya biyihii uu dhex galo uu ku maydho waa loo diiday waa biyihii fadhiyey maxaa uu yeelayaa baa la yidhi wuxu yihi yatanaawaluhu tanaawulan wuu soo darsanayaa biyihii lakin biyihii dhex geli maayo xadiidku wuxuuna tusinayaa biyaha fadhiya ee aan dareeraynin biyaha fadhiya ee aan soconaynin in waxa lagu kaajaa inay xaaraanta in biyaha dee qofku dhinaca ka istaago inuu kaadidii kusii daayo ma banaano inuu agteeda intu fadhiisto uu ku kaajo kaadida ay dareerto oo deetna biyaha ku dhacdan waa lamidu yani micnaheedu waxa weeye inay kaadidii biyaha ay gaadho uun sidii doonta baa u gaadhay hadduu la dul istaago iyo hadduu intuu dhex galo marka waxa weyaan ku dhex kaajo iyo hadduu intuu dhinaca ka fadhiisto ay kaadidii ku dararto ee saasoo kale uu u gasho iyo inuu weel ku shubo dabeetana weelkii dabeetana intuu weel ku kaajo dabeetna weelkii biyuhu ku dul shubo waa isku mid uun micnaheedu waxa weye biyahaasi in aynay gaadhin kaadidii taasun ayaa loogala jeedaa kaadida baa la sheegay waxa ka sii daran saxaradii kaadid mar haddaa la sheegay saxaraduna de way kasii adagtay in lagu saxaroodana waa xaaraan ayada siday xaaraan u tahay in biyihii fadhiye l lagu kaajo in lagu dhex saxaroodana waa xaaraan wey in lagu dhex saxaroodo iyaduna waa la mid yani waa kasii adag waa kasii adagtaba iyadu saxaradii kaadidka iyadaa sii daran sababtuna waxa weeye sayna biyuhu nijaasoobin ila biyaha fadhiya iyo biyaha dareeraya isku mid maaha biyaha iyagu dareeraya ee soconaya sida webigii oo kale waxaa laga yaabaa marka qofku waxa weeyaan halkaa uu ku kaajo ama biyaha isha ee dareeraya inay bartii ku kaajiyo biyihii hore ku kaajiyo inay dhaafaan biyo kaloo cusub nadiifay soo maraan laakiin biyahan way fadhiyaan marka kaadu inay iskugu tagto way nijaaseynayaan nijaas bay ka dhigayaan markaasi aynay u nijaasoobin ayaa marka waxa weeyaan layaan lagu kaajin meedhashadiina waxaa loogu diidayaa lianlaa yufqiya طahuuriyatahu si aanu markaa meeshana uga bixin طahaaradiisi marka waxa weeyaan oo biyihii de qof walo intuu dhex galo waxa laga ya in طahaarad meeshay ka tagto culamada qaarkood halkan waxay u daliishadeen biyaha yani qofkii jinaabadii oo kale markuu qofku ku meedho in biyihii mustacmal noqonay biyaha mustacmalka in lagu dahaaro qaatana ma banaana bay yidhahdeen iyadan insha allah biyaha mustacmalka ah waa laga yaaba in xagga dambe aynu ku aragno axaadiista soo socota calaa ayi xaal waxaa loo diidan yahay in biyihii lagu kaajo in markaa biyihii ay nijaas noqdaan halka laba arrimood baa ku jira haddaba arrinkooda waxa wey biyaha fadhiya ee aan dareeraynin waxay gaar ku yihiin biyahaan faraha badnayn biyaha mustabxarka ah ee laisku waafaqsan yahin biyahaasi in ay badan yihiin sida badi oo kale badda waa fadhidaa biyo dareeraya maahu shumaya sida webiga oo kale webigu waa socdaa waa dareeraya laakiin badda waa biyo fadhiya wey laakiin waa biyo aada u fara badan taasi waxay dhahen biyaha aadka u faraha badan leh waxay isku waafaqsan yihiin ahlucilmigu inayna nijaas waxba yeelana taasiiranaynin nijaasu ma taasiiranayso hadduu qofku marka waxa weyaan uu ku dhex kaajo iyo haddii kaleba oo nijaaso si kale ugu dhacdaba biyahaasi waxba yeeli mayayaan kaadida ku dhacday ama nijaasta ku dhacday mar haddayna nijaasti aynay ta'siirinaynin falaa yaxrumu fiihi lbawlu kaadi xaaraan in lagu dhex kaajo xaaraan noqon mayso yani qofka hadduu badda dhinaciisa ku kaajo xaaraan noqon mayso saas bay yidhaahdeen shayga la diidan yahay waxa weeye waa biyaha ay nijaastu ta'siirinayso ee tahaaradii ay ka kaxaynayso nijaas ay ka dhigayso kaas baa loo diidan yahay taas waa mid markaa biyihii noocaasoo kale ahaa ee faraha badnaa waa ku baxayaan arrinka labaad waxa weeye oo culimmadu ay sheegeen waxay isku waafaqsan yihiin biyuhu haddii ay doorsoomaan idaa tagayara biاnajaasati xaruma isticmaaluhu biyuhu haddii isbedelaan waxay isku bedelayaan nijaas ku dhacday awgeed biyuhu nijaas ku dhacday haddii awgeed ay isku bedelaan in la isticmaalaa waa xaaraan lagu dahaaro qaadan maayo wax kalena loo isticmaali maayo yani siyaabo kale waa loo isticmaali karaa oo dee beeraha waa ku waraabsan lagu waraabin karaa sida ahlucilmiga qaar kamid ay sheegeen laakiin dahaaradii waxyaaba la midka ahaa ayaa ku baxaya intaa wixii ka soo hadhay waxa weeye qofku haddii labadaa wixii ka soo hadhay labadaas wixii ka soo hadhay biyaha faraha badan leh halkaa inoo dhig biyihii nijaasu ay ku dhacday ee nijaasu ay bedashayna halkaa inoo dhig waxaa soo hadhay biyihii nijaasu ay ku dhacday ee ama lagu kaajiyey ee aan isbedelin xukunkoodu muxuu noqonaya xukunkoodu uu noqonayaa haddayna isbedelin oo marka waxa weeyaan saddexdii wasfi ayna isbedelin dhadhanka hadduu isbedeli waayo midabkina isbedeli waayo urtuna isbedeli weydo biyahaasi waa daahir wey biyahaasi waa daahir si kaleba haddaynu dhigno biyaha ay nijaasu ku dhacayso ama qofka ku kaajo iminu ku kaajo nijaastu ay ku dhacday saddex xaalood midkood bay noqonaysaa xaaladda kood waxa weeye inay biyahaas isbedelaan kaadidaa ku dhacday ama nijaasta ku dhacday awgeed inay isku bedelaan oo biyahaas ay nijaas noqdaan isbedelka waxaa loogala jeedaa inuu dhadhanka isbedelo ama midabka isbedelo ama urta isbedesho mar hadday isbedelan biyahaas waa nijaas wey waa ko in marka waxa weya biyahaasi ayna isbedelin biyo fara badanna ay yihiin biyo fara badanna ay yihiin maadaamay biyo badan ay yihiin wax isbedelna aan lagu arkin waa baaqi kuya asalkiisa oo ah inuu daahir yahay arrinka saddexaad waxa weeyaan in biyuhu ay kooban yihiin dabeetana nijaaso ay ku dhacday dabeetana aynay bedelin wax markaa takyiir aynu ku sameeyey sidoodii uunbay yihiin ilahay ku abuuray urtina isma bedelin dhadhankina isma bedelin midabkina isma bedelin sidaa saxiix waxa weeye biyahaas in nijaas ahayn ahlu cilmi qaarka waxay dhahan waa nijaas maadaama biyuhu kooban yihiin sidaa sawaabti lakin waxa weeye biyahaas nijaas ma aha sidaa saxiixa weeye nahyiguna diditaanka la diiday laa yabulanna la yidhina waa wuxuu kutusanayn xaaraanta maaha lilkaraaha maaha waa liltaxriim sida sawaabka fii bacdi riwaayaat waxaa ku timid uma yaqtasilu minhu ama uma yaqtasilu fiihi uma yaqtasilu minhu ama uma yaqtasilu fiihi labadaa lafda kuso aror macnuhuna waa kala duwan yihiin marka labaad uma yaqtasilu fiihi macne waxa weeye yufiidu linkimaasa fi lma biyihii uu ku kaajay inuu biyihii dhex galo oo uu muquurto uusaa markaa u dhex galo yani biyihii u dhex galo uma yaqtasilu fiihi fiihidaas micneed waxa weeyaan biyihii uu ku kaajay inuu dhex galo oo u dhex muquurto uusaa ugu meedho haddaa la yidhaha uma yaqtasilu minhuna waxaa loogala jeedaa biyihii uu ku kaajay intuu gaab istaagunbu soo darsanaya yani waa soo darsanaya marka minhuna waa darsashadii fiihina waa dhexgelitaankii weeye labadaa riwaayo waa soo aroray macnahoodana waa kala duwan yihiin haddaad aragtid uma yaqtasilu fiihi micnee waxa weeyaan intuu biyihii ku kaajay buu dhex gelaya wey haddaad aragtid uma yaqtasilu minhuna waa biyihii uu ku kaajay buu soo darsanaya uu ku meedhanaya weeyaan labada jeer midna ma banaana yacni intuu biyihii uu ku kaajo inu haddana ku meedhade waxaa laga yaaba biyihii bayna nijaasoobaan yaa iska macquula haddii markaa biyihii ay isbedelaan halkan daahiriyada waa ibn xasm oo kale waa lagu tashniiciyey ahlu cilmiga marka waxa aada bay uga hadleen isagu daahirkii xadiidka ay ku dhegayo dabeetana arrin aada iyo aada u fool xun ayaa laga sheegay inuu yidhi marka waxa weeyaan maadaama lafdigun dee daahirka sarun daahirku uu fiirinayay kaadidii baa la sheegay xadiidka saxaradii lama sheegay markaa saxaradu way bannaantahay buu yidhi saxaradan iyadaaba ka daranba fabaala baa la yidhi haddii markaa uu dhinaca la fadhiisto deetna biyihi ku dareeraan kaadiay ku darartay biyihi saa ku gashana wax dhibaataa ma laha buu yidhi iyadana markaa yani waxaasoo dhan ba daahirkaa waa junuud yani waa aada buu markaa loogu tashniiciyey sheekha raximah llah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسuلku wuxuu yihi إذا شhرب الكلب aygu markuu cabo fii inaayi axadikum midkiin weelkiisa dhexdiisa markuu wax ku cabo falyaqsilhu ha maydho sabcan toddoba jeer walimuslimin uulaahunna midkood ama ta ugu horaysa bituraabi ciid baa lagu meedhaya walahu fii xadiidi cabdillaahi bni muqafal muslim waxaa u sugnaaday xadiidkii cabdillahi bni muqafal ana rasuula اllahi salى اllahu alay slama qaala wuxuu yidhi idaa walaga alkalbu aygu markuu dhabaqsado fi linaai weelka dhexdiisa markuu dhabaqsado yani cabo wixii ku jira carabka ula galo afka ula galo faqsiluuhu sabcan weelkaasi toddoba jeer hala meedho wacafiruuhu haamina ta sideedadna waxaad ku dhoobtiin bituraabi ciid ciid ku dhoobo oo mariya oo ku maydho wey waay uulaahunna bituraab waa cinda muslimin uulaahunna bituraabi xadiidka cabdillahi bn muqafalna waxaa la gaar noqday muslim fii kitaabi ahaara waxay yidhaahdeen culimmadu waxaa kale ee timid idaa laaba idaa laqaba alkalbu fii inaay xadida walaq laqaba markaa laqabadaasna waxaa la yidhi riwaayaadka saxiixa laguma arkin ya halka laqaba bukhaari lafdigiisu waa waxaan jeeda walaqa bukhaari lafdigiisu waa shariba lafdiga shariba bukhaari iyo muslim labaduba waa soo saareen walaqa saasoo kale iyadana waa la wariyey walaqa ibn cabdilbar iyo jumhuurku waxay yidhaahdeen riwaayatu walaqa unba ahlucilm ahlu luguhu ay garanayaan laqaba taas markaan ku saarayna meesha waa walaqa laqabana waa la aqriyey walaqana waa la aqriyey laakiin jumhuurku luqada saxiixa waa walaqa wow iyo laam iyo qoy xadiida cabdillahi bni muwafal siduu sheekuba sheega waa min afraadi muslim muslim baa la gaar noqday riwaayadaas ibnuljawsi isagu bukhaari ayuu markaa u nisbeeyey wuxu uhi infarada bihi lbukhaariy buhaari baa la keliyoobay halka o dhan lahaa muslim baa la keliyoobay marka wahmi buu ku dhacay halkaas xadiidku wuxuu tilmaamayaa eygu inuu nijaas yahay idaa shariba alkalb waa yani eyga waa macruuf waa xayawaanka mustaqbalka ah wey uulaahuna ay alula minhuna uulaahuna alulaa minhuna toddobada jeer ee la maydhayo ta hore baa laga dhigaya ciid bituraab maca turaab ciid baa lagu maydhaya walaqa micnaheedu waxa weeye shariba biarafi lisaanihi walaqa shariba biarafi lisaanihi carabkiisu dhabaqsanayaayo yani carabkiisu marka waxay dhex gelinayaa weelki wuu ku cabaya aw adkhala lisaanahu fiihi ama carabkii ayuu biyihii dhex gelinaya uuna ku dhaqdhaqaajinaya wiyuuna cabin be uu dhex geliya carabkiisi markaa cabitaanka ayaa ka khaasan wuluuqa oo dhabaqsigii ah fii nahyi axadikumna de waa caamo waxa weeyaan weel oo dhan baa loogala jeeda weel oo dhan baa loogala jeeda weel all weelkii marka ayagaas uu afka la dhex galay ee markaa carabkiisa uu gaadho waa la meedhaya wuxuu xadiidkuna tusinayaa nijaasta aygu inay adag tahay nijaasta aygu waa muqallaba waa nijaas adag weeyaan xanuuno fara badan oo ayuu xambaarsantay aygu markaa carabkiisii waa nijaas binas naskaa sheegay carabkiisa iyo afkiisa iyo dhareerkiisa waa nijaas xadiidkan baana daliil ah inuu nijaas yahay jidhka intiisa kale malahaleeshiinayaa oo ayga malodhanaya dhammaantiiba waa nijaas waxa weeyaan siduu dhan yahayba xubnihiisa kao dhan mise waxaa la odhanayaa uan afkiisao keliyu gaar ku yahay jumhuurulculamaa waxay yidhaahdeen aygu siduu dhan yahayba waa nijaas siduu dhan yahayba waa nijaas xubnihiisa kale oo dhan waxaa la haleeshiinayaa afkiisaa la haleeshiinayaa afkiisu waa meelaha ugu sharafta badan ee ugu wanaagsan marka meeshii ugu fiicnay haddaa la yidhi waaba nijaas inta kalena waa nijaas iyaduna jidhka intiisa kale iyaduna waa la mid oo waa nijaas weeyaan ibnu cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhu in yidhi بأن الغسل من ولوغ الكلب في في بأنه رجس meedhitaanka layska meedhayo markaa weelkii uu ku dhabaqsaday aygu inuu waa nijaase hala meedho waa rijsi wey sanadka lagaga wariyeyna waa saxiix saxaabadana cid taa ku khilaaftay lama hayo baa leeyi calaa ayi xaal qowlka saxiixa ah ee jumhuurkay ku tegeen waa nijaas aygu qolooyinka qaar ka mid waxay yidhaahdeen nijaas maaha afkiisa iyo dhareerkiisa iyo carabkiisa ma nijaasa adilo badanna waa sheegeen markaa adilada ay sheegteen waxaa ka mid ah waxay horta meeritaankan rasuulka calayhi salaatu wasalaam cahdigiisa iyo masaajidkiisu muu lahayn albaaba muu lahayn markii ugu horreysay deetna waxaa la arki jiray habeenkii o kale marka laga tago masaajidka ee dadka guryahooda ay tagaan dee ayada magaalada iman jirtayoo way dhex mari jireenoo kaanat ilkilaabu tuqbil watudbir yani way geli jireen way ka soo bixi jireen lamana haya rasuulka alah salaam de raadkoodii iyo wixoodii markaa meesha ka saaro laga sa laga saaro laakiin waa tacliil markaa isagoo aan qawi aan ahayn sababtoo ah shayga la meedhaya waa wixii qoyanaa un weeyaan iyo wixii kaasoo gaadhay isaga laakiin meeshii uu maray mar haddaan waxba lagu arkaynin waxa weeyaan alaslu inay daahir tahay wy marka aygii waa nijaas nijaastiisuna waa muqallaba waa mid la adkeeyey weeyaanoo way adag tahay sababta adagtana waxa weeye waa in la iska maydhaa maydhitaankii la maydhayey shayga yani shayga nijaasta ah waxaad maydhi doontaa shayga nijaastay daahirinaysid waxaa la rabaa inaad nijaasti aad zuulisid nijaastii in la zuuliyo meesha laga saaro hadday cayn lahayd cayntii laga saaro hadday ur lahayd urtii laga saaro marka marka la zuuliyo waa daahir walow maratan waaxida mar keliya ha lagu zuuliyebe laakiin aygu lamid maaha ayga toddoba jeer baa la meedhaya weliba toddobada jeer biyo keliya lagu kaaftoomi maayo mid ka mid a waxa weeyaan waa ciid ta ugu horaysa ka dhig ciid baad ka dhigi doontaa ama ta ugu dambaysa baad ciid ka dhigi doontaa ama mid ka mid a uun lixdaa jee toddobadaa jeera la meedhayo baa laga dhigi doonaa waxa weeyaan ciid laga dhigi doonaa sababtuna waxa weeye sababta loo yidhi toddoba jeer ha loo meedho shaaricu caynkaa uu yidhi nijaastiisa oo ka adag koyoga kale saynu hore usoo sheegnay waxay xambaarsan tahay oo ay sidaa wasaq fara badan iyo xanuuno fara badan sidaa daraaddeed baa waxa weeyaan xadiidkana waxa uu waafaqay waxyaabaha طibbiga iminka la ogaaday ee dhakhaatiirtu ay ogaadeen waxyaabahana aalaadkan casriga lagu ogaaday iyo xadiidkana waa iswaafaqeen waxay yidhaahdeen culimmada waxa weeyaan ibigu ibigan xadiidka ah waxay ogaadeen oo ay sheegeen in dhareerka aygi nijaastiisu ay aada iyo aad markaa ay u sido xanuuno fara badan waxaana ku jira baa lidhi cayayaan fara badan yani dirxiyo fara badan oo calooshiisa kasoo dhalanaya waxaan dhareerkan melka ka imaada calooshu ka yimaada wani marka calooshii waxa ku jira ayga calooshiisa waxa ku jirtaa waxay yidhaahdeen duudun shariidatun sagiiratun jiddan duudku waxa weeyaan waa dirxi dirxi yar oo aada u fara badan dhararkiisuna uu gaadhay afar mililitir ayaa marka waxa weeyaan ku jirta calooshiisii marka caloosh waxaas markuu carabkii uu la galo waxyaaba yararoo kuwaas dirxiyadaas waxyaabay ka dhalanayna beedka ah baa laga yaabaa inuu kaga tago shayga afka uu la galay hareerihiisii dhinacyadiisii iyo shayga dhexdiisiiba inta badanna afkiisa waa soo raacayso dhareerkan kasoo baxaya ee carabkiisi uu ku jiro bay la socotaabal bal waxay sheegeenba jidhkiisa kale ee saraba in marka waxa weeyaan xayawaan bahalhaas u saaran yihiin sidaa daraaddeed ba waxay dadka maalan markuu weelkii uu la galo afka oo kale iyo marka la dhunkado oo kale dadkan gaalada oo kale dee ayada way iska haystaanba marka ayga ay haysteen waa mar way dhunkanayaan mar way qaadayaan marba siba yacni waxaas waxaas waxa weeyaan xayawa cayayaankaas jermiska ah mar walba waa ka soo baxayaa jidhkii qofkana waa gaadhaya si dhib yarna waxaa laga yaaba inuu u qaato markaa waxa weeyaan uu gaadho qofkii bini aadamka ahaa dabeetana ay ka soo xasisho halkaasi xanuuno fara badan oo qofkii gaadha oo ku dhaca saa daraaddeed baa shaarici uu faray in la meedho waxaa kale la ogaada meedhitaan keliya inayna ku baaba'ayn waxaas ilaa ciidna lagu meedho yacni biyo keliya haddaa lagu meedho ma zuulayo jermiskaasi waa in biyaha la raaciyo ciidna waa in la raaciyaa waxa la jimciyey labadii wax daahirinayo baa la jimciyey biyuhu waxbay daahiriyaan ciidduna waxbay daahiriyaan oo qofku markuu biyihii uu waayo ku weysaysanayay dee ciid buu ku dahaaro qaadan doonaa marka waxaa halkan lagu jimciyey labadii shay ee marka waxa wax daahirinayo baa lagu jimciyey biyihii oo wax daahiriya iyo ciiddii oo wax daahiriya baa lagu jamciyey markaasaa labadaba layidhaha lagu wada meedho toddoba jeer baa la meedhi doonaa ama ta ugu horraysaad ka dhigi doontaa ciid ama mid ka mid a baad ciid ku dhoobi doontaa ood marin doontaa deetana biyihii baad kaga rogi doontaa ood ku meedhi doontaa marka waa sidaa wey markaa saas bay isku waafaqeen baa layidhi waxayna ku tusinaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucjizooyinkiisii mucjizooyinka rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam waxay culimmadu sheegeen halka ciidda wax keli karaa ina jir in biyo saabun lagu meedhaynin ama biyo taydh ama biyo waxyaabo kale lagu meedhi maayo waa biyahaasi iyo ciiddaasi waxa weeyaan uunbaa lagu meedhaya saa daraaddeed baa ibnu daqiiq ilciid wuxuu leeyahay fa qowluhu bituraab yaqtadii tacyiinahu markuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam ulaahunna bituraabi waxay keensanaysaa isaga uun in lagu meedho ciiddaas uunbaa lagu meedhayaa wax kaloo halkiisii geli karaa ma jiro waxaa kale nawowi uu yidhi walaa yaquumu alashnaanu waasaabuunu maqaama aturaabi cala alasax yacni saabuuntii wixii la midka ahaa halka ciidda geli maayaan qowlka saxiixaha marka la qabto kadalika maawardi fi linsaaf wasaxiixu min almadhab ishtiraadu turaab waxaa saxiixa in loo shardiyo ciid oo ciid waxaan ahayn aan lagu meedhaynin sidaas markaa culimmadu ay sheegeen uunba qoladii dhakhaatiirta ahaana oo ay sheegeen waxay yidhaahdeen dhareerka ayga cayayaanka la socda ee ku jira iyo xanuunadaasi ma zuulinayo biyaha oo keliya waa in biyihi ciid la raaciya markaa biyihii ciiddaa wada socdaa zuulinaya bay yidhahdeen wa haadaa min mucjizaati annubuwati alcilmiya waa mucjizooyinka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam halkaa aynu ka bilowna insha allahu tacaala wasala allahu cala nabiyina muxamed
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين درسيين وحكب الأبان يا حديثك حديثك سديدات وحول الشيخ رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عن حمران مولى عثمان بن عفان waxaa laga wariyey xumraan oo ahaa cuثmaan ibnu cafaan mawlihiisii xumraan bidami alxaa almuhmala marka xa'da la godo miimkana la reebo xumraan ibnu abaan baa la odhan jiray marka cuثmaan baa xoreeyey marka muula ayuu ahaa annahu ra'aa wuxuu arkay cuثmaan ibn cuثmaan ibnu cafaan oo dacaa doonay biwaduu'in weyse doonay biyihii lagu weysaysanayay faafraqa calaa yadayhi labadiisii gacmood buu ku shubay min inaa'ihi weelkiisii ayuu biyihii kaga soo shubay labadiisa gacmood fagasalahumaa labadii gacmood buu meedhay halaaa maraatin saddex jeer uma adkhala yamiinahu deetna midigtiisii buu geliyey fi lwuduu'i fi lwaduu'i weysadii buu dhex geliyey uma tamadmada deetana waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastanhara biyihii buu markaa sanka uu geliyey buu soo celiyey uma gasala wajhahu halaaan saddex jeer buu dabeetana ayuu wejigiisii meedhay wayadayhi labadiisii gacmoodna waa meedhay ilalmirfaqayni lagala gaadho xusullada halaaan saddex jeer buu ayagana meedhay uma masaxa bira'sihi dabeetana madixiisiibuu masaxay uma gasala kiltaa rijlayhi dabeetana labadiisii lugood oo wada jirana waa meedhay labadiiba halaaan saddex jeer buu meedhay uma qaala wuxu uhi cuhmaan ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama waxaan arkay nebigii ilaahay oo tawada'a weysaystay naxwa wuduu'i haadaa weysadaydaas oo kale wa qaala dabeetana wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man tawada'a qofka weysaysta naxwa wuduu'i haadaa weysadaydaas oo kale weysadaas oo kale yacni weysada aan weysaystay oo kale qofka weysaysta uma sallaa ragcatayni deetna laba ragcadood tukada laa yuxadisu fiihimaa nafsahu naftiisa waxba uuna ugu sheekaynahaynin laa yuxadisu fiihimaa labadaa ragcadood dhexdooda uuna ugu sheekaynaynin nafsahu naftiisa gufira lahu waa loo dhaafaa qofkaasi maa taqadama min dembihi dembigiisu wuxuu hormarsaday oo dhan qofkaa waa loo dhaafa xadiidkani waxa uu tilmaamayaa kayfiyaddii weysada ama sifadii loo weysaysanayey ayaa uu sheegaya sifada weysadana si fiican cuثmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ayaa u warinaya oo wuxuu sheegaya siduu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu arkay isagoo u weysaysanaya sidaasuu inoo soo wariyey oo inoo soo naqliyey annahu ra'aa cuثmaan dacaa dacaa bimacnaa alaba wuu doonay wey yacni biyo halii keenay bu dhan ku weysiisto dacaa biwaduu'in alwuduu wuduu waxa weeye min alidaaa waxaa laga keenay iftiinka wa huwa alxusn waannadaafa waa iftiinka iyo quruxda ayaa la idhahdaa wuduu min alidaa'ati iftiin baa laga keenay waana alxusn waannadaafa waawda marka la kor dhabo oo waduu'un la yidhaahdo waa ismun lilmaa biyaha ayaa loo jeedaa biyaha lagu weysaysanaya laftooda ayaa loo jeedaa marka waawda la kor dhabo wa bidammihaa marka la godo waawdiina waa ismun lilficli ficilkan weysada ahee qofku weysaysanayo oo xubnihii loogu talagalay marka weysada inay marta uu meedhayo ayaa loogala jeedaa marka waduu'un haddaad tidhaahdid waa biyaha lagu weysaysanayo wuduu'un haddaad tidhaahdid wowgaad godidna waa ficilkii la samaynayo weeyaan wawdaa marka la kor dhabo waduu la yidhaahdaa waa san nidhi waxa weeyaan waa magac uu leeyahay biyuhu marka biyahaasi ma biyo mutlaqaba oo waxa le waxa biyoaabay shamlisanaysaa oo biyo o dhan baa la odhan karaa waduu mise waxaa loogala jeedaa biyahaasi biyo la qayday oo lagu qayday biyihii lagu weysaysanayey ama biyihii lagu weysaystay ama biyihii loo diyaargareeyey in lagu weysaysto marka ibnu daqiiq ilciid wuxuu leeyahay fiihi nadrun yaxtaaju ilaa kashfin saddex macno ayuu sheegay waduu marka wada la kor dhabo waa biyo biyahaas biyo mutlaqaba waa biyo lasii daaya biyo oo dhan bay ku dhacaysaa miya mise biyihii lagu weysaystay ee la isticmaalay bay ku dhacaysaa mise waxay ku dhacaysaa biyaha loo diyaargareeyey in lagu weysaysto saddexdaa arrimood buu sheegay markaa saddexdaa arrimood wuxuu u baahan tahay buu hi in marka la caddeeyo markaa sancaani oo tacliiqiya halkaas waxa uu sheegay kutubta luqada inaan waxba ka sheegin laakiin cibaarada imaamu nawowi raximah llah jumhuur ahluqa uu kasoo warinayo in ay tusinayso in waduu loogala jeedo biyaha loo diyaargareeyey in lagu weysaysto biyaha kuwii lagu weysaystayna maaha siduu sheegaya markaa waxa weya saasoo kalena biyo mutlaqana maaha waxa ay waxa weeye waa biyaha loo diyaargareeyey in lagu weysaysto kaas baa ka muuqanaya buu yihi hadalkaa uu nawowi ka ka soo naqliyey jumhuur ahli ahliluga waxaa kale suurtagal ah biyihii lagu weysaystay laftood inay dhici karto sida xadiidkii jaabir bni cabdillaahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo xanuunsaniyo soo boqday deetana biyihii uu ku weysaystay buu markaa ku shubay faafraqa calaa yadayhi dacaa biwaduu'in weyse ayuu doonay halii keena buuhi biyo aan ku weysaysto biyihii baa loo keenay fa afraqa calaa yadayhi labadiisii gacmood buu biyihii kusoo shubayoo min inaa'ihi weelkiisii buu kaga soo shubay weelkii ayuu kaga soo shubay labadiisii gacmood deetna labadii gacmood buu maydhay fagasalahumaa alaaa maraatin saddex jeer buu maydhay halkaas waxay ku tusinaysaa in labada gacmood in la maydho inta aan weelka la gelinin ka hor marka weysada la bilaabayo mar walba marka waxa weeyaan in gacmaha in la meelaa inay sunno tahay intaan gacmahaba biyaha la dhex gelinin in gacmihii la meedho mar walba markuu qofku weysada uu bilaabayo hadduu soo toosay iyo hadduu soo jeedo oo hurdowna ka soo kicin intaba waxaa sunno ah intuuna gacmaha dhex gelinin biyaha inuu marka waxa weeyaan uu gacmihii u meedho waxaynu xalay soo maraynay qofku marka uu soo tooso ayay ahayd in uu gacmihii maydho intuuna weelkii gacmaha dhex gelinin xadiidkana wuxuuna tusinayaa iyadoo qofku uu soo jeedaba inuu gacmihii marka waxa weyan uu maydhayo intuuna weelkii gacmaha dhex gelinin fa afraqa calaa yadayhi min inaa'ihi weelkiisii buu kaga soo shubay labadiisii gacmood waxaa dhici kartaa laba arrimoodba waa dhici karaa in loogala jeedo ifraaqan inuu labadii gacmood biyihii kusoo wada shubay intuu weelkii soo leexiyey labadii gacmood bu intu hoos dhigtay dabeetana labadii gacmood bu ku shubay dabeetana labadii gacmood bu u meedhay taasi waa suuragal waxaa kale dhici karta in marka waxa weya gacantii bidix intuu ku qabtay weelkii ama gacantii midig uu gacantiisii bidix ku shubay ama gacantiisii midig uu ku shubay dabeetana uu labadii gacmoodba mid ka mid ah gaar uu u meedhay xadiidka cali uu warinayo ee sifada weysada waxaa ku sugnayd abu daawuud uu soo saaray sheekh alalbanina kitaabka markaa saxiix abu daawuudka uu ku saxiix yeelayo faأkhada اlinaaءa biyadihi اlyumna faafraqa calىa yadihi اlyusra wagasla kafayhi alaaa intuu gacantii midig kusoo qabtay weelkii ayuu gacantiisii bidix ku shubay deetna labadii kafba waa meedhay labadiba waa meedhay lafdi kalena wuxuu ahaa faafraqa min alinaa'i calaa yamiinihi fagasala yadayhi alaaan intuu weelkii soo qabtay ayuu midigtiisii ku shubay dabeetana labadiisii gacmoodba waa meedhay marka halka waa laba arrimood oo haddana saddex noqon kara in weelkiiba lasoo laga soo shubay oo labadii gacmoodba lagu soo wada shubay hadday qofku u suuragal tahay dabeetana labadii gacmoodoo wada jira uu meedhay inuu midigtii ku shubay biyihii intuu bixii ku qabtay weelkuu midigtii ku shubay dabeetana markaasuu labadii gacmoodba wada meedhay ama midigtiibuu ku qabto bidixdiibuu ku shubay deetana labadii gacmoodba waa wada maydhay marka marna weelkiibu labadii gacmoodba kaga soo wada shubaya marna labadii gacmood midba marbuu ku shubayaa oo dabeetana waxa weeyaan labadii gacmoodba haddana waa wada maydhaya un wey midna gaar umu meedhay midna gaar umu meedhay waxaa kala dhici karta inuu gacantii midigna gaar u meedho ta bidixna gaar u meedho taasina way suurtagal wey laakiin sida fiican waxa weeye labada gacmoodba in la wada maydho hadday suurtagal tahay sida fadliga badnina waxa weeye in labadaba la wada maydho sida axaadiista tilmaamayso markaa sifooyinka cali bin abi aalib marka waxa weeyaan uu sifada weysada u sheegay sidoo kalena cumaan u sheegay haddii ay markaa noqoto mid in la maydho oo lagu shubo gacanta midig baa lagu horreysiinaya oo lagu shubaya iyadaana gaar la horreysiinaya labada gacmood bidixdii midigta midigtaa la horraysiinaya oo la meedhaya sida xadiidka uu tilmaamaya markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yaab gelin jiray atayamun xadiidka inoo doona insha allahu tacaala waxay yidhahdeen ahlucilmigu aadaabta weysada waxaa ka mid ah an yakuuna alinaau can yasaarihi haddii weelka markaa waxa weeyaan hadduuna weelka waba ka darsan weel uu dardarsanaya hadduuna ahayn inuu bidixda iska dhigo oo deetan kolba bidixda u kasoo shubto ayaa fiican oo aadaabta ka mida bay yidhahdeen yani aadaabta weysada ayay ka mid tahay fagasalahuma alaaثa maraatin uma adkala yamiinahu fi lwadu weysadii biyaha biyay ku jireen ayuu gacantiisii midig u dhex geliyey uma tamadmada wastanshaqa wastansaraa waa luqluqday waa sandaarsaday biyihii sanka uu geliyey uu soo celiyuu soo fiifsaday istinsaarku waa kaas istinshaaqi istinsaarka xalay baynu markaa marinay madmadaduna waa luqluqashadii weeyaan tamadmada marka uma tamadmada tartiibbay kutusinaysaa gacmaha marka hore la horraysinaya oo la meedhayo marka gacmihii la meedho waxaa ku xigaya luqluqashadii luqluqashada iyo gacmuhu waa tartiib bay leeyihiin sandaarsiga iyo istinsaarku waa tartiib bay u socdaan ayaguna marka hore wuu luqluqanayaa wuu sandaarsanayaa dabeetana sankii biyaha ayuu kusoo celinaya istinsaar yani wuu soo fiifsanaya iyaguna waa tartiibsan yihiin oo way kala horeeyaan yani waxa weeyaan luqluqashada iyo sandaarsiga sandaarsiga la horreysiin maayo oo luqluqashada la dambeysiin maayo istinsaarkuna maba iman karaba ilaa biyuhu sanka la geliya mooyaane istinshaaq dabadi u yimaada istinsaarku oo biyuhu oo sanka aan la gelin la fiifsan maayo de waa in biyihii sanka laga yeelaa dabeetna marka waxa weyaan biyihii sanka la geliya dib loo soo celiyaa waxay dhahaan ahlucilmiga qaar ka mid a qudimat ilmadmadatu cala alistinshaaq ilan waxaa luqluqashadii iyo istinshaaq oo sandaarsigaa keeba horeeya waxaa horeeya adiga keeba horeeya isla markii la yimi saas yiri sheekh keebaa la horreysiinaya madmadada luqluqashadaa la horreysiinaya luqluqashadaa ka horeysa istinshaaqi oo dee marka aad soo qaadid biyihii afkiiba horta yay ka horreysanaysaa sankunu ku dambaynaya markii limu suura gelaysade marka sababta loogu horreysiiyo waa maxay yidhaha xikmadda ku jirta xikmadda ku jirtaa waxa weeyaan lisharafi lmanaa lisharafi manaafici alfam calaa manaafici alanf afka manaaficda uu leeyahay iyo sanka manaaficda uu leeyahay afku manaaficdu leeyahay baa ka sharaf badan baa layidhi waayo waa afku waa halka cuntadu ay gelaysay iyo sharaabkii labadaas oo nolosha ibni aadamkuu ku taagan yahay waana maxalu adkaar alwaajiba adkaartii waajibka ahayd iyo adkaartii sunnaha ahayd iyo alamru bilmacruuf iyo anahyi can lmunkar intaba meesheedu waa afka wey sidaa daraaddeed baa loo hormariyeyna waa layidhi istinshaaa oo ah sandaarsigii iyo madmadada oo ah luqluqashadii waxaa laga hormariyey wejiga meeritaankiisii wejiga intaan la meerin buu qofku luqluqanayaa sida oo kalena uusan daarsanaya xikmadda ku jirtaa waxa weeyaan sida ahlucilmigu ay tilmaameen oo weyse marka waxa wejiga meeritaankiisa faralkaa looga hormariyey labadaasi waxay yidhaahdeen shayga muctabarka fii sifaati ilmaa biyahan lagu ta lagu tahaaro qaadanayo sifooyinka biyahaas ay leeyihiin shayga muctabarkii la tixgeliye waxa weeye in la arko waxa weeyaan midab lawnun yudraku bilbasr yacni midab inuu yeesho biyahaasi lagu tahaaro qaadanayo aragtida ama indhaha lagu arkayo wa طacmun yudraku bاdawq iyo dhadhan lagu haleelayo oo lagu lagu a lagu garan karo waxa weeyaan dhadhanka acmiga yani dhadhanka lagu garan karo iyo urur lagu markaa riix yani ur buu leey sheegu maxaa lagu garan karaa ursashadii marka labadan dambe yani biyihii marka afka iyo sanka la geliyo qofkii markaa biyahan uu ku weysaysanayo wuxuu ka dhigay nin ikhtibaar ku samaynayo kale nin imtixaamaya oo markaad biyaha afka gelisid dhadhankii biyaha hadday wax ka bedelan yihiin waad garan kartaa marka sanka gelisidna biyihii urtoodii inay wax ka bedelan yihiin waad garan kartaa marka yani waxaa suurtagala in biyihii dhadhankoodii iyo urtoodii isbedelaanoo dabeetana aad marka afkii sanka aad gelisid aad tira biyahanba waa nuucee saliid oo kale kaaga dhadhanto ama gaas oo kale kaaga dhadhamo ama wax kale oo dabeetana aad biyihii iskama diisid sidaas baa looga hormariyey baa layihi wejigii xikmadda noocaasana waa sheegano alqaadi ciyaad baa markaa sheegay calaa ayi xaal waxa weeyaan luqluqashadii iyo sandaarsigii waa tartiibsan yihiin wayna kala horeeyaan wejigana way ka horeeyaan iyaguna sida oo kale uma tamadmada madmada waxa weeyaan mushcirun bitaxriik waxay ku dareensiinaysaa dhaqdhaqaaq madmada biwasni faclala yani mushciru bاtaxriik saa daraaddeed ba qaamuusku wuxuu ku uhi saaxib اlqaamuus almadmadatu taxriiku اlmaai fi اlfam madmadu waxa weeyaan waa biyihii afka lagu dhaqdhaqaajiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa madmada ayaa la yidhaahdaa saasoo kalena alxaafid ibn xajar wuxuu sheegayey markuu tilmaamayey weysada sharciga ah ee dhamayska tiran wuxuu luqluqashadu waxa weeye an yadaca almaaa fi lfam inuu biyaha afka u ka yeelo uma yudiiruhu dabeetana uu ku wareejiye afka dhexdiisi biyihiiba afka ku wareejinaya biyaha intaad afka gelisadu lasoo tufi maayo biyihii afka waa la gelinaya dabeetana afka waa lagu wareejinayaa dabeetna waa la tufaya taasaa madmado la yidhaahdaa buuhi sharcan wاlmashhuuru can shaaficiyati anahu laa yushtaradu taxriikuhu walaa majhu wahuwa cajiibu yani culimmada shaaficiyada waxaa ka mashhuura oo sida agtooda saxiix waxa weeye inaan madmadada loo shariyaynin in la afka lagu dhaqdhaqaajiyo biyihii afka lagu dhaqdhaqaajin maayo lana tufi maayo yani hadduu qofku afku biyaha galo iskaba liqa waa iska caadi ba yidhahay deetana sheekh wuxu uhi wahuwa cajiibun arrinta noocaasihi waa cajiib wey yani macnihii sharciga way khilaafsantay iyo macnihii luqa ahaan labadaba madmadadu waa biyihii afka in la geliyo deetana lagu dhaqdhaqaajiyo oo biyihii lagu markaa dhaqdhaqaajiyo taasaa madmada la yidhaahdaa sancaanana saasoo kale waa tilmaamaya mujarad اljacli lilmaai fi lfam laa yatimu an yaquuma biadaai الsunna afka oo biyaha la geliyo oo keliyihii sunnihii gudi maysa buu yihi afka oo biyaha laga yeelo keliya oo aan biyihii afka lagu dhaqdhaqaajinin sunnihii qofka ka gudi mayso sidaas buu sheegay markaa madmadadu waa in biyaha afka la geliyo deetana lagu dhaqdhaqaajiyo deetana biya laska soo tufo taasaa madmado la yidhaahdo qofkii sidaa samayn waaya sunnihii waa khilaafay wey xukunkeeda xalay baan sheegna yaa sheegaya xalay xukunka madmadada istishaaqa istinsaarka ay leeyihiin baan sheegna yaa sheegaya fadal mustaxab wey inay sunno tahay qolna waxan waa waajib qolna waxan waa sunne waa sunna wey qowlka saxiixa jumhuurta agtooda uma tamadmada wastanshaqa wastansara uma gasala wajhahu alaaan wejigiisuu saddex jeer haddana meedhay wejhigu mushtaqun min almuwaajaha soo horjeedka qof kaa soo horjeedsanaya ee ku qaabilayo ayaa markaa laga soo ishtiqaaqo laga soo dhambalay tacriifkeedu waxa weeye ama xadkay u sameeyeen fuqahadu jumhuuru fuqahaa waxaa la yidhi weji waxa dhahdaa maa bayna manaabit الshacr halka timihu kasoo baxaan kasoo bilow halkaa muntaha lilxiyayn iyo halkaa uu ka dhamaado yani lafgaleed halkaa lafta garhka ilaa iyo halkaa ay timuhu kasoo baxaan duulan wa min aluduni ila aluduni carban dhigtaa ilaa dhigteedaa kale carjawada ilaa carjawadaas balarkuna waa intaas dhararkuna waa intaa intaa inta ka dhexaysa la dhahdaa weji intaas wixii aan ahayn weji lama idhaahdo adu markaa waxaa jira masaa'il yararoo halkaa wejiga kasoo geliya aanay ka hadlaan laakiin muhiimaddu waxa weeyaan wejigu waa intaa la sheegay halkii timuhu ay kasoo biqlaane fooda ku yaalla ilaa lafgareeda dhararkii balarkiina waa dhegta carjoodeeda ilaa dhegta kale intaa ka dhaxaysa weji baa la dhahdaa intaas baa waajib tahay in la meedho intaas bay waajib tahay in la meedho marka wejigu waa sidaas wey waxaa ku baxaya markaa qofka hadduuna madaxiisii timubaynu ka olin ama halkaasoo kale ay kasoo baxaan inta halkaa un kasoo bilaabayni ee halkaa timuhu ka bilaabanayaan oo kale un ka bilaabaya intaana u meedhay wejigu markaa waa ka in la meedhana waa waajib faqsiluu wujuuhakum wejiyadayna maydha buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka saddex jeer buu ayagana wejigiina uu meedhay oo biyii ku celiyey wayadayhi ila mirfaqayn labadiisii gacmoodna waa meedhay ilaa lagala gaadho mirfaqayn halkaa xusullada mirfaq bifatxi bikasri bikasri lfa bikasri lmiimi mirfaq wa fatxi lfa miimka oo la kor dhabo iyo fa'da oo la hoos dhabo marfiq iyo in miimka la hoos dhabo fa'dan la kor dhabo mirfaq labadaba waa la aqriya mirfaqun haddaad tidhaahdid iyo mar marfiqun oo fa'dan la hoos dhabo waa laba luqo oo markaa la aqriyay wayadayhi labadiisii gacmoodna waa meedhay ila almirfaqayni ilaa iyo xusullada marka iyagana in la meedhaa waa waajib in la meedho waa waajib waxay dhaha ahlucilmiga labada gacmood waa isku xubin keliya oo kalow labada lugoodna waa isku xubin keliya oo kalow waxay ugala jeedaan haddaan la kala hormaray wax dhibaataa ma laha yacni markuu wejigii meedhay hadduu gacanta bidix uu meedho oo horraysiiyo oo midigtii uu dambaysiiyaa mushkilad ma leh labada lugood marka uu meedhayana